Wasaaradda Duulista iyo Howlgallada Dowlad-goboleedka Somalilan ayaa weliba tababar la baranaya kobcinta, hogaaminta iyo qorsheynta Koonfurta ee agaasima waaxda wasaaradda iyo maamulayaasha madaarada dalka, walibana tababarka wasaaradda kula qaybqaaday shirkadda Soma si kor loogu qaado kobcinta howlwadeenada xarumo wasaaradda. Ankoreen Cabdishakuur Suleymaan oo ka mid ah macallimiinta bixiyay tababarka ayaa ku hadlay ujeedka iyo muhiimadda uu leeyahay.
kulankeenani maanta waxa uu daaran yahay un sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha hogaamineed iyo la isulana wadaagi lahaa fikrado kala duwan iyo hal abuuro kala duwan oo dunida kale u shaqeeyey aynu aviation sectorkeennana kor ugu qaadi lahay haddii aviation sectorka Ethiopia uu yahay gatewayga Africa haddii ka Kenya yahay ka East Africa maanta waxaynu halkan seeska u dhigaynaa sidii aynu isaga kaashan lahay aviation sectorkeennuna muxuu noqon doonaa maxay Soomaaliland lagu baran karaa maxaa cigaal international airport sidee buu noqon karaa wasiir fu-aad ayaa arintan nagala soo xidhiidhay noona cugtay inaanu maanta tababarkan idiin fulino aad iyo aad ayaanu isaga ugu mahad celinaynaa iyo hogaamintiisa ahba inuu gartay in loo baahan yahay in aviation sectorkeennu sida uu maanta yahay kor looga qaado hogaamiyaashiisana lagu taageero tuuliskii ay taa ku fulin lahaayeen annagu maanta cashara un idin siin mayno oo cashara idiin dhigi mayno balse waxaanu idinkala shaqaynaynaa sidii aad u abuuri lahaydeen tuulis aad ku gaadhaan riyooyinka iyo himilooyinka aad leedihiin waax kastoo aad ka socotaan iyo erbood kastoo aad ka socotaanba himilo gooniya ayuu leeyahay iyo hadafyo uu rabo inuu gaadho hadafyadaa sidii aad u gaadhi lahaydeen ayaanu idinkala shaqaynaynaa duruufaha iyo carqaladaha idin hortaaganna looga gudbi lahaa dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo howada dowlad-goboleedka Somaliland ayaa ku qaybgalayaalka kala dardaarmay in si faylan ku faa'iideysadaan tababarkan dibsa dareera iyadoo objectiveka tababarkeena uu yahay sidii aynu isula eegi lahayn diyaarinta qorshaha horumarinta wasaaradda duulista ee aynu ku hogaamin doonno mustaqbalka dhow qodobka labaad ee aynu doonayno inuu tababarkeenani ay ka soo baxdo ama aynu ka faa'iidno waxa weeyaan sidii aynu shaqadeenna ama howl maalmeedkeenna uga dhigi lahayn mid u adeegaya ujeedooyinka wasaaraddu ay leedahay ama noqonaysa aligning management efforts with long term organizational goals qodobka saddexaad ee tababarkeenan aynu rajaynayno insha allahu inaga soo baxo waxa weeyaan sidii aynu u qiimeyn lahayn waxqabadkeenna dadaalada iyo shaqooyinka kala duwan ee ka socda heerarka kala duwan ee wasaaradda hadday tahay heer waaxeed hadday tahay heer madaar iyo hadday tahay qaybaha kala duwan ee wasaaraddu ku kooban tahay waxaa kaloo iyaduna inoogu jiri doontaa sidii aynu ugu darsan lahayn qorshayaasheenna ama shaqadeenna inaynu xoojinno sidii eerboodadeenna iyo aviation sectorkeennu ugu soo jiidan lahaa tourismka dadka dalxiiska u socda ganacsatada dadka qurbaha ka imanaya hadday yihiin muwaadiniin markii hore u dhashay somalilan ama ay yihiin dad kaloo ajanabiya labadaba sidoo kalena aynu u heli lahayn feedbacka ama waxyaabaha ka soo noqonaya dadka aynu u adeegno hadday yihiin shirkadaha diyaaradaha hadday yihiin basajareska maraya garoommadeenna